بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا waxaynu aynu ku dhex jirnay baabkii dheeraa ee ku tacalluqsanaa ruuxii haddii uu dee bal iimaan ama muwaxidnimo ku dhintay iyo umuurihiiba kuwa ta ruuxii adigu tawxiid kuba dhintay inuu janno gelayo xadiisna way noo dheeraydo kollay dee laba cashir baan kusoo jirnay waa adigu caawa tatimadii bay noqon haddii aan la idhaah marka wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala xdثnا إسحاq بن منصور qال أخبرnا معاad بن هiشhام qال xdثnي أbي عن qتاadة qال أنه qاaل xdثnا أنس بن مالك أن نبي الlhi صلى الله عليه وسلم ومعاad بن jبل rdيف على الرحل bal snadka in yarun hadaan oo koley ragga haatan in badan way soo noqnoqdaan kuwana way nagu badnaan doonaan إسحاq بن منصور waa nin faqiih ahaa oo muxadisna ahaayo hiqo ah waa nin marka la eego labadan imaame isxaaq ibnu rahawaye axmed ibnu xambalna iyo bal yaxya ibnu maciin iyo asxaabtooda intaba su-aalaad buu leeyahay kollay su-aalaadkiisii uu weydiiyey isxaaq ibnu marka ibnu mansuur imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahawayaba iyadu way dee madbacaysan iyagoo masaa'il isxaaq ay kuba madbacaysan cunwaan saasa horta laba juziyo waa dabcadu anugu hayo ama aan arkay bal markaa nin bu ahaa saas ah kolley isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraan baa la idhaah anan dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay weeye isaga maha taabici atbaacu taabiciintiina maha waa dadkii laba kulmay labada imaamna waxbuu kaba wariyaa wuxuu yidhi haddaba isxaaq akbaranaa mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam horta aabihii baa nin imaame ahaa caalima hiqa isagu martabada aabihii ma gaadhsiisna bal kuma dhowaa oo aabihii waanu xadiiskana inoogu sugan yahe waa imaam ama nin dee waxa weeyaan muxadis oo siqa waliba caabidna ahaayo la yidhaah hishaam dastawaayi dastawahan loo nisbeeyeyna dhar meel dastawo la odhanayo faris ku taalay laga keeni jiray iyagu iibin jirayo tan bay nisbadu tahay ee meesha ma deganayne laakiin kana yabiicu asiyaab almajlubata min dastawa ayuu iibin jiray waa aabihii ama isagu waa atbaacu taabiciintii isagu aabihina waa atbaacu taabiciintuna mucaad ibnu hishaam baa la idhaha lakin waa nin de adigu saduuq ah martabadii heerka sare ahayd ee itqaanka iyo siqanimadii sare isagu ma gaadhsiisna lakin aabihii baa heerkaa gaadhsiisan oo xadiidka uu kaba warinaya qaala wuxuu uhi xadathanii abi waa abihi hishaam an qataadata qataada waa imaamka macruufka inu soo marray taabiciintii kaba mid ahaa qaala xadathana anas ibnu malikin anas ibnu malik baa noo waramo wuxuu yihi أن نبي الlhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay balxaal mعaad mعaad بن jبل mعaad بن jبل rdيf عalى الرحل uu la fuushan yahay raxliga oo ujeedadu daab buu la saarnaa oo rasuulkii ilaahay baa salawaaت الlahi وaسلaaم عalيه daabadii uu fuushanaa ayuu ku qaaday mعaadna oo uu laba saarnaa isagaa dee radiifkiisa ahaayo raxliga korkiisa raxligana horesan uba soo sheegnay waxaan geela gaar ahaan weeye ama raaxilada la dul dhigto ee kowraheeda ah ee ayaaba la idhaha raxlina waa la idhaha kolley qatabka malaa way ka yar waabsan tahay loomana isticmaalo waxyaalaha dameerka oo kale iyo waxyaalaha la dul dhigo dee faraska kiisan surjibaaba lagu magacaaba laakiin waxaynu soo aragnay xadiidka riwaayaadkiisii hore rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa inuu fuushano dameer cufeyr la odhanayay halkana raxli bay noo tahay kolley xalay ama habeenkii noogu dambeeyeyna waan ishaaray taa waan soo sheegnay markaasuu xaafid ibnu xajar yidhaahana waa say laftigaa kale inoo fasirayo in laftigii raxli ha lagaba cabire laakiin wixii ay markaa fuushanayeen raaxilo may ahayn ama neefkeela may ahayne dameerkaas bay fuushanaayeen dee maanaha laba waaqaco laba gooro kala duwan maha kan iyo kii hore qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ya mucaadu mucaadow qaala mعaad ba wuxuu uhi labayka rasuul الlahi وasacdayka waa cibaaradii aan soo maray rasuul الlahina yaadii xarfu nida ahayd ba ma halkan ka maqan un ka xadfan un oo dee yaa rasuul الlahi weeye n haddaba waa dee markii uu rasuulku u dhawaaqay waana la joogaa san hore usoo marayna dee waa rasuulka ilaahay celcelintan uu ku celceliyo waa si uu usoo jeediyo maskaxdiisa uu furo waxa uu rasuulku sheegayo hagaaga ugu baraarugo weeyaan oo isagii buu dee dihnigiisi iyo maskaxdiisiiyo buu soo wada jeedinaya si wuxuuna usheegaya arrintan weyna uu xifdiyo u dabdiyo hagaag ugaba fahmo marka wuxuu hi labayka rasuul الlahi wasacdayka waa kelimo ijaabo un oo ajabtuka ijaabata bacda ijaabo lafdigan labayna ee min alabdi oo macnaheedu iqaamo iyo nagaadi wax lagu nagaado ya ama ijaabo uu yahay weeye lafdigan sacdaykana waxay lehin waa min almusaacada oo waa dee isagoo naftiisii u kaalmaynayo ijaabadaasune lakin waa kelimo had iyo goor tabac u timaada labaykadan tabac u timaada labadoodabana tasniyadani ma tagsiir baa looga jeedaaye maha litasniya rasul markuu yihi qaala wuxu uhi ya mucaad haddana rasuulka ilaahi uu ku ceriyey qaala labayka rasuul الlahi wasacdayka qaala ya mucaadu qaala labayka rasuul الlahi wasacdayka waana arrinkii aan soo ogaanay qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عalayh ma min cabdin addoon ma jiro yashhadu qiraya oo yqde waxa weeyaan ku dhawaaqayana isagoo ictiqaadsan oo rumaysan an laa ilaaha ilا الlah ana muxamada cabduhu warasuuluh cid iyadu ma markaa xaq lagu caabudoon ilaahay ahayni inaanay jirin nebi moxamedna addoonkiisiina inuu yahay rasuulkiisii uu risaaladaa dee khaalidada ee khaatimadaa usoo dhiibayna inuu yahay taas ruux markaa qirayaa ma jirto kolley halkan lafdigu intaasaa inooguma sugan ee xadiidkan riwaayaadkiisa mid kaba mid ah ayaa waxaaba kuba sugnayd waa sidqan min qalbi macnaa iyadoo taasi ay dhab ka tahay wey oo macnaha shahaado keliyo afka lagaga dhawaaqo sidee munaafiqiintuba ugu dhawaaqi jireen waxba ma tarayso qowlka nimanka murji-ada la odhanayey ee lahaa dee nudqigaasna waa lagu kaaftoomayaano de waa qowlkaa baadilka oo munaafiqiinba kumay badbaadin taas oo kale waxa weeyaan iyadoo taasna ay dhab iyo yaqiin iyo ruma ay kaba tahay addoontaa odhanaya ma jiro ilaa oo la helo xaramahu اllahu ilaahay waa xarimaya cala naari naar buu ka xarimaya ruuxa caynkaas ah ee isagu shahaadada laba yimaada saa ku dhinta ilaahay subxaana watacaala naar uu ka xarimaya bal kolley waa baqiyadii axaadiisii hore horeanaynu usoo ogaano umuurahan aan usoo sharaxnay taxriimka naar lagaba xarimayaana dee ruuxu hadduu muwaxidnimo ku dhinto kolley naar kuma daa'imayo saynu soo maray ee ama taxta almashi uu ku sugan yahay hadduu ruux macsiyo xumaan laba imanaye ahaa dee hadduu ruux taa'iba ahaa camal saalixa la imanaya dembigiisii ka toobad keeno saa uu ku dhintayna iyada taa ilaahay si uu ugu ballan qaadayba jannadu marka horeba gelaya laakiin ruuxii isagoo macsiyo iyo xumaan samaynaya dhintay laakiin muwaxid ahaa tan aqoonsanaa taxta almashi uu kuba sugan yahay oo marka bal waxaan leenahay un si aan horeba usoo nidhi xaramahu llahu cala annaar tani macnuu maaha dee asal ahaanba ruuxaas caynkaasa si guud naari uma arkayso naar waa lagaba xarimay eh waa tan aan ognay dad badan oo cusaadaba nusuustii inoogu timi inay naar gelayaan shafacana ay kaga soo bixi raxmada ilaahay ay kaga soo bixi ee waxa weeyaan un horta naar waa laga xarimayo inuu calaa sabiili taabiid iyo khuludu galo taasi ma dhacayso haddii bal matalan laakiin dee uu saas oo kale aanu dee isagu ruuxa aduu ahaa kabaa'ir iyo waxyaalalana taxta almashihu ku sugan yahay oo haddii ilaahay kaba cafiyana naar asal ahaan waaba laga xarimo dee jannaduu marka horeba gelaya haddii dembigiisii loo qabtana kolley naar kuma daa'imaya waa mid lagaba soo saaro kolley taxriimkuna iyo taas buu noqonaya bal kalaam kalena waa inoo yar dambeeya ee laakiin waa axaadiisi aynu soo marray iyo si culimadu ay axaadiisan kuba jamciyeen aan hore usoo ogaanay qaala mucaad ba wuxu uhi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow afalaa أkbiru biha الnaasa fayastabshiru afalaa أkbiru miyaanan warramahayn biha bishaaradan weeye waa dee ruux shahaadadaas laakiin uu isagoo dee sidqan min qalbi u yidhi ee ugu dhawaaqay keersa oo rumaysan in ay lagu gelayo janno naar ruuxi ay xaaraam kaga noqonaysaa waa bishaaro aad iyo aad u weyn waxaan uleeyahy de waana camal fududba bal markaa ninkii ilaahay waafajiyo miyaanan ugu warramayn dadka bishaaradan biha bishaaradan annaasa oo fayastabshiru ay markaa bishaaraystaan de waa bishaaro weyne bishaarada rasuulka ilah dadka ma u sheegaa buu leeyahay fayastabshiruuna kolley dee nuuntii rafcadu waxay u dhacday waa nasbadan oo fadan waxa weeye de waa fadii sababiyada ahayd ee kolley dabadeed an mudmara wax lagu nasmin jiray bukaari bay meelo dhacday fayastabshiruuna oo markaa kolley macnuu uu noqonayo fahum yastabshiruuna oo markaa iyagii ay bishaar bishaaraystaan tani laakiin waa dee si dariiqadii imaka caadiga ahayd weeye ama taa kale kaba sii roonayd fayastabshiru oo wuxuu weydiistay rasuulki ilaahay bal bishaarada weyn ee farxadda weyn leh inuu dadka gaadhsiiyo si ay ugu farxaan oo sia isagiiba uguba farxay qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh idan yatakilu idan macnaa haddii aad saa samayso ood ugu bishaarayso ood u sheegto yatakilu macnaha yactamidu calaa haadih macnaa bishaaradan un bay ictimaadsan camalkii bay kaba tegi oo camalkii saalixaayey dee ay ahayd in lagu tartamo oo la badsado ayay yaraysan doonaan xumaantii ay ahayd in laga wada fogaado ayaa dhici karta inay fudaydsadaan taasba ee haddaba imika ha ugu bishaaraynin weeye waayo arrinkan ayay ictimaadsan doonaan taas baa markaa waxay dee keeni doontaa inay ama camalkii saalixa aanay u degdegin oo yaraystaan ama waxyaalihii ay ahayd in la iskaba dhowro aanay iskaba dhowrin xadiidkii hore waata aynu kaba soo maray ee de abi hurayre xadiidkiisii rasuulki ilaahay inuu yihi dadka ugu bishaare cumar laakiin uu bal matala dee isagoo itikaalkan kaba baqanayay dee waa kii abi hurayrena soo celiyey rasuulki ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh u markaa markii dambena dee isaguna u arkay taa inay maslaxada iyo wanaagu dadkii uguba jiro oo uu yihi iska daa waxba ha uguma bishaareyne taaba aynu soo aragnay bal markaa tan waxaa dhici karta tani xaala taa kaba dambeysay inay noqoto sii kaba dambeysay rasuulka ilaahay baa marka horeba u diiday oo yihi waxba ha ugu bishaareynin adigaa kuu sheegay waxaa dee si aanay arrinkan u ictimaadsan marka wuxuu yihi anas ibnu malik ayaa xadiidka de mucaadka de markaa inoogaba warramaye fa akbara waa warramay biha waxa weeya waa bishaaradan ma min cabdin yashhadu an laa ilaha illa hu ana muxameda cabdu rasuul ila xaramahu llahu calى الnar mucaadan mucaad baa kuba warramay cinda mowti markii uu dhimanayo waqtigii uu arkay haatan inuu dhimanayo ayaa uu nacay dee cilmigaasuu hayaa bishaaradaasuu hayaaye isagoo dadkii u sheegin saa rasuulkuba ugu sheegay inuu la dhinto ruux cilmi qariye uu noqdo marka mucaad baa kuba warramay cinda mowti ta'asuman waa taxarujan min alismi isagoo dembi iska ilaalin buu ugu warramay waa isagoo dee dembiis leh haddii aad san la hoyatood la dhimato adoo cilmi qariyey ayaad dhiman oo halkaasaa dembi kaagaba imanoo waa dembi ka baqadkii weeye dembi ka baqadkii iyo dembi iska dhowritaankii ayuu ugu warramayba bishaaradan markii uu dhimanayay lafdigan ta'asum dee waa ta'asame masderkeedii kollay maadadu si guudna ama dee macaanid ay u timaado qeyb kamida marka la eega tafacalo wasankaas waa marka uu ruuxu wax la yimaado ama dee ficilkii uu laba imanayo isagoo wax kaga dheeraanaya ama iskaga suulinaya taas ba ay uba timaada si dee takalufna ugu timaado macno kaleba ugu timaado oo bal masalan kelimada tahajada oo kale waxaay dee hujuudku waa hurdada oo hajada hujuudan uu seexday weeye marka waa tan baabkeed oo tahajada macnaa waxa weeyaan waa taraka alhujuud wuxuu ka tegey dee cibaadadan uu tukanayo daraaddeed buu seexashadiibuu ka tegey marka waa wuxuu iska suuliyu naftiisii kaba dheereeyay taasi noqon ta'asamana macnaa waa markuu ficil laba yimaado ruuxu wax sameeyo uu dembi iskaga dhowrayo ama dembi kaga baxbaxayo taxaraja taas ah oo waa zaala can nafsihi alxaraj oo naftiisiibuu xarajkiya xataa taxanasa eg oo iyaduna baabkan un oo waa dee azaala canhu lxinsa weeye wixii xinsa ugaba iman lahaa ayuu iska suuriyo iskaba fogeeyey markaa lafdigan ta'asama macnaa ta'asuman wuxuu taa u yeelay waa isagoo bal masalan dee ka baqanayay haddii dee dembi meesha iskaga markaa dembi kaga dheeraanayay naftiisii dembi kaga badbaadinayay haddii uu dhinto isagoon sheegin oo arrinkaa de markaa aanu dadkiiba gaadhsiin de horta xadiidka iyadata inooguba sugan bishaarada aynu marka hore soo marno baaba inoogu sugano waa shay weyn oo ama axaadiistii rajaha ayay kaba mid tahay ilaahay naxariistiisa in la rajeeyo dee taas ayaaba naxariistiisii laguba mudanaya laakiin dee horeynu usoo maray oo axaadiisana si guud aan usoo jamcinay bal xadiid kalena waa inoo dambeeya insha allahu tacaala hadal zuhri baan aakhirkiisa soo naqlin doonaa meel dambe kitaabka kuba sugan xadiidkaa markuu soo celiyo arinku waxa weeyaan de waa sa aan soo sheegnay kolley taxriimka naareed macnaha guud buu keenayaah maaha macnuu ilowba ilow ruuxaasi januu gelaya naar naasal ahaan maba dhadhaminayso ama maba arka dee ma arkayo naarba ma aha xaggan arrinkan uu marki iyadoo rasuulka ilaahay yidhi ha sheegin uu markan dambe sheegayna kolley culimadu dhowr qowl bay leeyihiin waxaa adigu dee aqwaalahooda meeshan iyo tawjiihaadkooda kaba mid ah rasuulka ilaahay t uu diiday waa siu arkay waa tabshiir caama waa si aan habeenkii horeba lahayn axaadiista caynkana majaalista cid kastaba jamcinaysa ee caamo iyo hayru iyo dad aan caamo ahaynba ay joogaan sida masaajidii oo kale iyo lag dadka laguma wacdeeyo laguma waaninayo waayo arrintan rasuulka ilaahay diidaya ee idan yatakiluba kaba dhalanaysa laakiin ciddii khaasayd sida majaalis tacliim oo kale cid la ogyahay taasi waxa weeye inay dee aanay dee ikhtiraar ku keenahayn oo kale dhib ma laha sheegitaankiisi oo marka macnaa wuxuu isagu ku xambaaray ama dee ay tan inuu tabshiir caama rasuulku u diidayey saa daraaddeed intii hore o dhan ma sheegin markaa uu wafaadaya isagoo ka baqanaya inuu cilmigan dee intuu laba dhinto hadhow nin qariye noqdo uu noqdo isagoo taa kaba baqanaya ayuu dee cid khaasa uba sheegayba oo bal matalan markaa taas bay noqonaysaa iyo nahyiga hore onu la taxriim kaba soo qaadin kollina waatay kuba xambaaran tahayoo waa taa aan nidhi axaadiistan rukhasta iyo umuuraha caynkana iyo waxa weeyaan maaha wax si caamo dadka loogu wacdiyo loogu sheego waa dee si khaasa un mooyaane si aan arrinkan iyo dee aanay ugaba iman waxyaala dee markaa dadka qaarkood fasaadaan ugaba iman xadaثna shayban iبn faruq qala xadaثna sulayman yani bn اmgiirati yani bn اlmgiirati qala xadaثna haabit can anas bni maliki qaala xadaثanii maxmud bn الrabici can citbaan bni maliki qaala qadimtu madinata waa xadiid kale oo aan ahayn lakiin waa xadiidkii baabkuba inoogu khatimayey xadiidkan shayban ibn faruq oo sheekha muslim ba inoogu horeeya halkana qolooyinkan kutubta sharxay kitaabka sharxay waxyaalahay soo naqliya waxaa kamid sida nawoiya qolooyin kale oo dee kaba horeeyeyba laftiga nafta faruq waa ismi cajamiya maha ismi carbeed oo de waa nin markaa caraba ma aha oo muslim iyana kitaabkiisa waa inooguba sugan yahay de abi daud iyo nasa- iyana waa kuba sugan yahay waxaana yidhaahda marka le asalkiisa hore la eego waxay leeyihin bafaruq nebi ibraahim wasay soo naqliyaan ilah ba xaqiiqada og taasoo dee ma jazminayno nebi ibrahim inan uu dhalay baa magaca la odhanayo abal cajam isaga dee haddii ismaaciil dee carab uu aabaheed ba ahaa amayntoodii badnayd isxaaq oo kale dee israa'iiliyiin ama reer bani israa'iil uu waalidkood ba ahaa dee yacqub baa kaba beermay de waa tan maha de labadoodun kumay koobnayna dad kale u dhalayna way jiraanba bal waxay leeyihin faruqani waa nebi ibrahim baaba dhalay o wahuwa abulcajam waa say de bal matalan de uu soo naqliye khaliil ibn axmed iyo wakti hore iyo qolooyin kaleo iyaguba soo naqliyey de matalan halkana naw iyo bal ay isaguna uu sharxiisa kuba sheegaya lakin ilah baa taa xaqiiqada ogay bal horta waa ismi cajamiya waana bal matalan marka la eego taabiciintii raggii soo gaadhay atbaacu taabiciinti raggoodii yaryaraay lakiin aad buu cimrigiisa u dheeraado dhowr iyo sagaashan buu ku dhintay oo muslimena waa kaa sheekadiisi kaa mid axaadiid kala duwanna kitaabka kaba wariyo ama sulayman ibn lmugiir horeyn usoo maray waa nin rijaaluljamaaca kamida walow bukhaari ama maqruun isagoo ruux kale la socda ama tacliiq ahaan kaba wariye lakin de axaadiiu de isagoo toose u kaba wariya aanay jirin lakin waa nin siqaa weeyo bal narkan raawigiisa kasii heer sareeya haabitna waa haabit lbunani waynu soo aragnay anas ibn malik lakin xadiidka arrinka inoogu jiraa waxa weeye saddex saxaabi baa xadiidkii ku wada jira sanadkii anas ibn malik wuxuu ka warinayaa nin ka yar isaga de ahaan waa uga yaryahay cilmi ahaan iyo martaba ahaanna waa uga yaryahay oo de aragti un buu leeyahayba maxmud ibn rabic صaxiixa bukhaari baa waxaa ku sugnaa isagoo inbaab udhigtay kitaablcilmi bt mata yaصixu samaacu صagiir ilmaha yar maqalkiisu goormuu ansaxaya ujeedadu macnaa haddii ilmo yar oo kale majliskan oo la keeno axaadiistii dee sheekada lagu dul aqriyaya ama ay aqriyayeenba uu dhegaysto goormaa loo qorayaa waa maqlay xadiidkii marka de waxay ka dhigteena kolley ahlxadiid kolley arrintooda ahayd ilmuhu afar shan jir hadduu ka yaryahay u maqlay umay qori jirin marka dibaaqda la qorayo waayo dadkaa joogo o dhan waa la qori jiray ciddii markaa darsiga joogtay ay qori jireen caadadooda waxay qorin jireen xadara ama uxdira u joogay ama waa la keenay laakiin shan jir markuu gaadho waa ruux samaaciisa waa la yo markaa waa la maqlaya rag de waa nin la ogay culimo badan oo kutubta imika laga wariyey axaadiista laga wariyay yara sidaasa ku taxamulay markii dambe waaweynaadeena loo baahday khaasatan ragga musliyiinta marka waxa uu soo arooriyaa maxamed ibn rabiican oo leh caqaltu de min rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam majatan wajaha fi wajhi waa intii rasuulka ilaah ka xafiday walaa gurigoodana waa hayd ceel markaa beertood iyo kuba yeelay maxaan rasuulka ilaahay ka kasay ama aan ka xafidayaa majo intuu rasuulka ilaahay biyo la keenay uu cantuugay mulaaxamo daraaddeed ayuu isaga wejigiisii ku tufay intaas waa tufidii rasuulka ilaahay wejigiisii ku tufay taas baana rasuulka ilaahay ka xafiday bu yihi marka laakin de axaadiista saasoo badan dan kitaabka waxaa la arkaa laba xadiis wax ka badan ama saddex inaanu inooguba lahayn ama waa muqil riwaayaatkiisu ay yar yihiin de markii dambena aad bu u cumriyeybo asxaabta raggii ugu dambeeya lakin waa aragtida anas ibnu maliko khaadimkii rasuulka oo mugsiriintii ahaana waa ka warinaya waa iyadna saxaabi saxaabi ka wariye o inoogu sugan tahay arrin kalena waa riwaayat lakabir can lasakir anas isagaa rusba ahaan iyo de ahaan iyo intii kaba woy isaguna laba inta labada dhinacba waa uga yaryahay markaa min bab riwayat lakabir can asakir maxamed ibnu rabicna ayuu kasii warinaya cutwan ibnu malik waa nin kaleo saxaabiya oo ansaara weeye ayuu kaba warinaya cutman ibnu malik waa markaa waxaa inoogu sugan saddex saxaabi oo xadiidkii kala warinaya waana shay naadirah afarna waan arki doonaa afar dee markaa kitaabka kolley xadiid ama bukhaari baa ay dhacay ay labadoodu wadaagsadaan kolleyse ka dhexdeed bal markaa saddexde waa arrin oo yar ladiifade horena maynaan soo arag saxaabi saxaabi ka wariye waynu soo aragnay qaala wuxuu ihi markaas qadimtu madinata waxaa odhanaya qaalada maxamuud ibnu rabiic baa le ictibaar ha u qaadanin madinaan imi kolley markaasna wuxuu ka yimi safar ama ghazwo laga soo noqday reer room lagu dulo wakti dambay ahayd waktiyadii waxaan filaya dee mucaawiye waktigiisii ayaa wuxuu hi madine ayaan ka ayaan imi isagoo ghazwadaa kasoo laabmay falaqitu waxaan la kulmay citbaana citbaan baan la kulmay bal markaa halkan hore eeg laqbadaan ku yar laabmaya habeen dhaweydna casharka inoogu dambeeyeyna waan soo hayno waan soo sheegnay kol haddii ay tahay xadaثanii maxmud ibn rabiic can citbaan ibni malik qaala daahirku wuxuu ahaan la inuu citbaan ibnu malik hadalka leeyahay laakiin san habeenkaa horena mid waa mida soo maray markaa muxuu noqonayaa xadaثanii maxmud ibnu rabiic an xadiiثi citbaan an citbaan ibni malikin can xadiiثi citbaan ibni malikin waa citbaan ibnu malik xadiiث uu leeyahay ayuu iguma waramay oo waxa weeyaan oo markaasa muxuu ihi qaala maxmuud qadimtu madinata falaqitu citbaan markaa xadiid ayuu iiga waramay citbaan ibni malik buu xadiid igaba waramay si u waramayna sidan bay ahayd oo ah inuu yihi qaala qadimtu madinata falaqitu citbaan kolley bal markaa habeen dhowina mid lamidaan soo aragnay arrinku cibaaradu taas bay noqon waxadaanii maxamed ibnu rabiicata can citbana bixadiiin xadiid buu igaba waramay ama oo qaala waxaanu yihi maxamuud qadimtu madinata falaqitu citbana citbana faqultu waxaa idhi kalley sababna way lahayd oo iyagoo qaswadaa joogo abu ayub alansaariya ragle ay la joogaan buu xadiidkan hore usii maqlay buu halkaa ka sheegay maxamuudna aad bu dee waktigaa waaba ka aan leyna ru'yadaasun buu leeyay abu ayubna waaba dee rasuulka ilaahayna waaba kii ku degayba gurigiisa waktigii hijirada isagoo da-na kolley qaswadaa waa la joogo dee qustandiniya halkaasba dusheedu kuba aasan yahayba ama istanbul tan imaka taasu halkii dee ghazwada markaa may la lama furan karin oo umay suurtogelin lakin halkii uu kuba dhintay xadiidku deeta inkiray uu qoonsaday xadiidkana dee arrinkan weyne inoo soo socda ayaa kuba suganba ama hadalkan aan axaadiista hore ku haynay markii uu yimi ayuu markaasu deeta goostay intay taasi la weynaatay hadduu la kulmay inuu hagaag u weydiiyo oo markii uu soo noqday ayuu weydiiye o wuxuu yihi xadiiثin xadiiث xadiidkaasoo balaganii canka ama bal waxaan leeyahayba xadiiثin xadiiث tanwiintan ama tankiirkan oaba litacdiim oo xadiis weyn baa balaganii canka xaggaaga iyo kaasoo gaadhay marka xadiidna mubtadi baan kaba dhigaynaa walow dee wasfigaan uqadarnayna wixii ibtidaha u banaynaya uu noqon balaganii cankana waan kaga khabraynaa laakiin dee macno su-aaleed baa ku sugan oo ah bal xadiidka iiga waran xadiis weyn oo iga kaasoo gaadho on adiga xaggaaga kaba maqlay isheeg inaad ii sheegtaan doonaya kaa dhegaysto qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya citmaan ibnu malik asaabanii waxay asiibay fii basarii araggayga bacdu shay wax adigu shay barhkii ayaa yatay babarsana araggaygii baa nuqsaamay weeye oo dee aan qoonsaday oo waxay noo soo socda haddii a la yidhaha riwaayaatkan uu keeni doono dee mutaabacaadka u keeni dooneen dhammayn isagoo odhan doonaba laftiga inoo dambeeya inuu yidhi ana xadaanii citbaan ibnu malikin anahu camiya laakiin dee waxaa jirta xadiidku halkan aad buu u kooban yahay muslimna caadadiisi waxay aan jirtay xadiidka inuu meel dhameeyaba halkaa ugu horay duruqdeedana uu wada keeno laakiin maanta muu dhamayn xadiidkii riwaayadan ba dee intan iskagaba dhan baan odhan karnaa laakiin riwaayada zuhrile iyo amina ibnu shaab kitaabu salaad bay inoogu iman doontaa haddii a la idhaaho baabka uu baab dee u baabaysan ruuxu jamaacada inuu kaba hadhayo de waba hadhayo haddii dee aba matalan roobab iyo waxyaalaha caynkaasiyo jiraan sida laftiga inooguma iman marka halkaasa waxaa ahaa oo kuba yimi rasuulka ilaahay baan u yimi ankartu basari macnaa aragaygii baan qoonsaday oon si hore ahayn oo de waxaana riwaayadaa kuba sugan inuu rasuulka ilaahay markaa uula joogo mooye markan ay reerahoodu iyo ayaa halkii xaafadahoodu ahaayeen ay joogeen ee inay rasuulka ilaahay masjidkiisa gaadhay inuu dadka tukin jiray marka isaga iyo masjidkaa qowmkiisana isaga imaamkii ahaye doox baa udhaxeeyo marka roobabku yimaadaan soo rogmanayay isagiina waa indhadareeyey markaasay kuma adkaatay de inuu uba tallaabo oo rasuulka ilaahay buu arrimahan daraaddeed uguba yime bal markaa indhala'aanta inoo soo socotaa se riwaayaadka kale kala duwan ee xadiisku inoo tilmaamayaan maaha indhala-aan dh dee taamah walow markii dambe uu indhabeelay ee waxa weeyaan waa aragiisi oo nuqsaamay oo de bal masalan markaa uu indhadareeyey taas baa imika bacda shaydan uga wadaa oo asaabani fii basari bacdu shay fabacadtu ilaa rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baan cid u dirtay oo waxaan ku idhi anii anigu uxibu waxaan jeclahay an taأtiyanii inaad ii timaadid oo fatusaliya fii manzili markaad ii timaadid gurigayga aada kuba tukatid taas baan jeclahay waxaa laga yaabaa de qolooyinkiini riyaadusaalixiin iyo aqrisay kitaab الraja xadiidka oo dheer baa kuma sugnaa muslimna waa u tiiriyey sidaa dee bukhaarina ulama wadaagsaday riwaayadiina halkan kuma hayno waxba taasi waa ta aan leeyahay way iman doontaa riwaayadaa dheer ee uu halkaa kusoo naqliyo nawi riyaadusaalixiinka uu kusoo naqliyo maha ta maaha tani waa mid gaaban ee iyadoo dheer baa ay dambaysaayo kitaabu salaad bay dhexdeed kuba iman doontaa isagoo jamaacada iyo bal wixii jamaacada looga hadhi karo ee ruuxu jamaacadiisaa roobka oo kale iyo dee markaa taas isagoo baababka ama abwaabta caynkaase jamaacada inooguba iman doona marka halkaa waxaan uga jeedaa waxaa kuba sugnayd inuu rasuulka ilaahay uba yimi salawaat ullaahi wasalaamu calayh uba yimi isagoo u sheegay inuu basarkiisa iyo aragiisu sidii hore aanu ahayn markaa roobku da-ana dhibaatadaasi ay qabsanayso halkana cid baan u diray baa kuba sugane waxaa dhici karta dee bal matalan bacadta ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam tan in imaatinka taa nafteeda ciddan uu diray lagaba cabiro kol hadduu ciddii u diray ay rasuulka ilaahay uba tagtay inuu isaga kii u tegay ba yahay ama de intuu rasuulka ilaahay markii dambe u tegey rasuulka ilaahay oon hore usoo haleelin inuu haddana cid dambe dib ugu celiyey isagoo arrintaa wixii uu ballan qaaday rasuulka ilaahay ka doonayay inuu u oofiyo waayo xadiidkaasa waxay nooguba sugan markuu rasuulka ilahay arrinta inuu u sheegay inuu yihi saafcalo markuu arrintan ka weydiistay uu yihi meel baan doonayaa aan ka dhigta musalla ama aan ku tukado oo gurigaya ka midooda igu tukatid ayuu rasuulka ilah yihi waan samaynaya markaa kolley bactigii waxaaba dhici karta de ay tahay iqtidaa ama taa uu lahaa uun markaa dib isagoo rasuulka ilaahay sugaya ciddama kuma soo celiyeen marka wuxuu hi n ani waxaan ani uxibu waxaan jeclaya an taatiyanii inaad ii timaado fatusaliya fii manzili gurigayga aad kuba tukatid oo faatakidahu aan kaba dhigto halkaa aad ku tukatay musalan meel aan ku tukado oo ujeedadu waa markaanu masjidkaa qowmkiisa tegahay waana reer quba ayuu ahaayo waa isagu dee waa nin ansaara waa reer bani salim ibna cawf weeyo laba reer baa quba wada degi jiro camr ibna cawf iyo salim ibna cawf aws bay labaduba ahayn isaga waa bani salim ibna cawf weeyaan oo markaa waa degaankan quba ayay ahayd imika halkii reerahoodi beerahooda ay ahaayeen iyo guryahoodu marka wuxuu doonaya markaanu halkaa gaari karahayn dee masjidkii rasuulkuna uu kaba dheer yahay oo madini waktigii rasuulka sagaal masaajid oo yaryar oo kale lahayd oo xaafadaha ku kala yaalay barhkood dee kala dhadhowaa oo dadku jumco laguma tukan jirin ee waktiyadaa kale ciddii aan gaadhayba masjidka rasuulka ay kuma tukan jireen oo waa kuwa barhkood magacyo lahaayeen dee markaa masjidu bani salima iyo dee masjidkan qubaana waa jiray iyo masaajida yarar kaleo reeruhu ay kala lahalahaayeen baa jiray haddaba halkaa inan kaba dhigto aad iigu tukatay waa rasuulka ilaahay aahaartii dee rasuulka ilahayna dadka la mid maayo dee barakaysi iyo meeshii uu rasuulka ilahay u tukado masjid kaba dhigto taasi uu doonayey saasaan doonaya qaala wuxuu uhi cutbaan faata nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa yimi iyo waman shaء allahu ay waataa waxaa yimi macyahu man shaء allahu ciddii uu ilaahay iraadeeye min asxaabi asxaabtiisa kamid oo keli umuu iman dad kale ayaa laba socday dadkii kale la socdo horta abubakar kamid buu ahaa riwaayay kuba timi bal riwaaye waxaa kuba timi si waxay labadoodaba ahaayeen cumarna kamid buu ahaa intaasun kumay dhamaynay dad kalena way la socdeen oo fii nafarin min asxaabi ayaa rasuulka ilahi labadaa saxaabiya waaweynay kaba mid yihiin ayaa la socday rasuulka ilaahi markaasay yimaadeen fadakala rasuulka ilaahi baa gurigii soo galay والحاaل huوa يuصلي في منزiل kale جuملadu waa xaale lakin de waxaan ka xaalaynla waan qadaraynaabo riwaayada kale ayaa inoo cadaynayso rasuulkii ilaahay markii uu yimi ee uu soo galay ayuu de fadakla markaasuu de marka faqaama wey ama lama dakla faqaama waa istaago rasuulka ilaahay baa yihi ayna تحiب an uصaliya de min beytika ama fي beytika halkaad jecesha inan kaaga tukado aqalkaaga inan ku tukado halkaad jecesha ii tilmaan halkii uu doonayay buu u tilmaamay o markaasaa rasuulka ilaahay faqaama wahuwa yusalli waay manaa waa istaagay rasuulka ilaahay walxaal huwa yusalli uu tukanayo fii manzili gurigeysa uu ku tuka gurigeyga uu kuba tukanayo wa asxaabu walxaal asxaabu asxaabtiisna yataxadatuuna ay sheekeysanayaan baynahum iyaga dhexdooda waa dadkii markaa joogay ayaa sheekeysanayay oo dee xadiid kasta inoo dambaysa halkan aad buu xadiidku mukhtasar u yahay intii la socotay mooyaane qolooyinkii xaafadahoodu ay halkaa ahaayeen dee ninkan reerkoodiyaba ahaa markay maqleen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guriga citbaan inuu joogo ayay yimaadeen oo fasaaba rijaalun siduu kaba cabiro baa soo ururay dadkii degaankoodu ay halkaa ahaayeen rasuulka ilaahay siay ugu yimaadaan ay usoo siyaartaan oo dee ay ula fadhiistaan oo cilmiga uu sheegi doonana uga faa'iidaystaan tibaa deeta waxaa dhacday inay bilaabaan xadiiskii bay bilaabeen weliba cibaarada halkan inooguma suganna daahirkeedu waxa weeye rasuulka ilaahay markaa uu salaada galay ina way la tukanaysay inay dad fadhiyeen oo ay dee sheekeysanayeen oo ay umuur dee ka sheekeysanayeen iyaga axwaashooda waayo daahirka cibaaradu waa taa fadakala wahuwa yusalli fii manzili wa asxaabu markan jumladan xaalo kaba dhigno waatay keenaysa waktigaa uu rasuulka ilaahay salaada tukanayey ayay dadna sheekeysanayeen uma asnaduu way tiiriyeeno cudma dalika arrinkaa intiisa ugu weyn waxa ugu weyn arrinkaa iyo wa kibrahu ilaa malik ibni dukshum ninkaa malik ibni dukshum la yidhah bay u tiriyeen kollay sidaan soo sheegaya xadiidku aada buu halkan jawaanibtanu mukhtasar yahay riwaayadkiisa kale ay noo caddayn dadku way dee hadleen la sheekaystay markii la sheekaysanayey la iswarsanayeyna ayaa waxay soo qaadeen nimankaa munaafiqiinta xaaladooda iyo sha'nigooda sida riwaayada inoogu dambaysana nin baa yidhi joogay ayna malik ibnu dukshum la araahu ninkan buu dadkii weydiiyey waa nin reeraha iyaguna degaanka ahaa reerkooda ahaa oo dee dadkii yimi aan ahayn ayuu yihi waa kan rasuulka ilaahay baaba jooga dadkii xaafaddu way wada yimaadeene ninkii malik xagguu maray maba arkee markaasaa deeta ay ugu jawaabeen kuwo kaloo yidhaahee ma ama mid kale ugu jawaabo yihi ninkaasi waa munaafiqoo taasuu yihi saasaa xadiidka inooguma dambaysa waana cibaaradan sheegaya riyaadkeena unawowi kuwa soo naqliyey marka macnuu muxuu noqonayaa dadkii way sheekaysanayeen waxaa lasoo qaaday munaafiqiinti iyo afcaashoodii xunxumayd iyo waxyaalo markaasaa deeta maxaa dhacay markay dee iyaga iyo ficilka xun ay sameeyeen iyo waxaa soo qaadeen ba uma asnaduu waxay u tiiriyeenba cudma dalika waa ficilkaa xun ee xaggooda kalaba kulmayaan iyo waxyaalaha dhib ee xaggooda ugaba imanaysa intooda badan intiisa badan ba waxay u tiiriyeen iyo wa kibrahu cudma dee kolley waa lafdigii sooba kaasoo kibrina imaka halkan waa la macnee luqadiisa ama luqada carbeed bu kaaftoo la kasriyo oo kibrahu la yidhaah ama kubrahu waa mucdamu shay un saa cudmiba ay utahay ayuu ku wada yimaadaa waa laba luqoo jirta lakin de malaha xagga fasaaxada waxa badan ba barhkood dee kubrigaa ha badiyeenba lakin qur'aanka qurada toddobadiba waxay akriyeen suuratunuur oo kale wاladي tawalى kibrahu kaafta kasradeeda la akriyay way jiraan dee khaarija sabca laga yaaba bacd alcashara inay akriyeen waxa weeyaan kubrahu iyo halkana shaarixuu soo naqlinayo walow anu dee bal maala inay qiraadaasi ay tahay la akriyo wadamu fi shawaad qraa-ooyinkaa shaadka walow de hadday bacd alcashara tahay tobanka bal matala baqiyada sabcada inta kaba harhsani ma qiraadood mashaad ba misema hataasi kalaam kala ay leedahay bal marka waxaan leenahay kibrahu iyo kubrahu labaduba waa shayga mucda kibr waa shayga intiisa badane waxa ay laba kulmayaan iyo waxaan ay sheegayeen inay munaafiqiinta kuma sheegayeen bay intii badnayd ninkaa malik ibnu dukshum u tiiriyeen oo qaalo waxay yidhaaheen bal dukshum iyo dukhayshim iyo dukhayshim iyo intaba dabdiyadu waa jira waana nin ansaara taasba weeye qaalo waxay yidhaaheenna waduu anahu dacaa calayhi fahalak wawaduu anahu asaabahu sharu waa waxyaalihi ay lahaayeen oo daahirku waa qaalo waxay yidhaaheen waduu daahirku wuxuu ahaa laaba wadidna waxaanu ku tamaninay iyagaa isleh anahu dacaa calayhi rasuulka ilaahay inuu habaaruu fahalaka halaagsamo wabgu waxay ku tamaniyeen daahirka ahaa dee imika inuu ahaado damiir mutakalim lagaba cabiro de laakiin waa iyagiiba waxay ku tamaniyeen dadka hadlayey ee wa markaa arrinkiisa soo qaaday ayaa waxay jeclaysteenba annahu rasuulka ilaahay dacaa caleyhi inuu habaaro ufahlaka ninkan isaa kuba dhinto taas bay jeclaysteen wawadu waxay ku tamaniyeen annahu asaabahu sharu waa nin ay malaa dhirsadeen munaafiqna waa kuwan kuba sheegay in shar asiibo oo uu shar helo ayay matalan ku tamaniyeen faqadaa rasuul lahi salى الlahu alay slam salaata markaa intani may tukanayn dad way la tukanayeen markaa rasuulka walow riwaayadaa kale si wax salaad la wada galay oo marka dambe lasoo ururay ay riwaayadaa kale ahayd lakin de waa kan faqadaa rasuul lahi salى الlahu alيه wasalam asalaata rasuulka ilahi baa salaadii dhamaystay qaala wuxuu yihi markaas o qaala alaysa yashhadu an laa ilaha ilا الlah وanii rasuullah maxalu shaahidku halkan weeye miyaanu ahayn ninkani mid qiraya an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul الlahi qaala waxay yidhahen inahu yaqulu dalika hadalkaa waa yidhaha ama taa waa yidhaha shahaadadii lakin wama huwa fii qalbihi waxaan dee ay kulansanaysa kelimada shahaadateynku qalbigiisa kuma sugno oo kaa dhan maaha afku kaba leeyo de waa kuwan iyagu u arkeen malaa dee munaafiqnimay u arkeen markaa qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay laa yashhadu axadu an laa ilaha ilا اllah وanii rasuul الlahi fayadkula الnaara aw tadcamahu maxalu shaahidka usoo qaatay intan weeye lakiin bal waxaa jirta riwaayo nawowi ba halkan raximah llahu taعala wuxuu leeyay riwaaye bukhaari baa waxa dhacday alaa taraahu qaala laa ilaha ilا اllahu yabtagii biha waja اllahi taعala waa isagoo rasuulka ilaahay ninkii lahaa hadalkan u jawaabaya miyaanad arag oo ama aanad ogeyn inuu yihi laa ilaha ilا الlahu yabtagi biha wajalahi bukhaari buu utiriye lakin de malaa taasi waa adigu kolley muslimna way kuba sugan tahay waana inoo iman doontaa laftiga naftiisa inoo iman malaa sheekaan markii halkan qorayey ama maraya soo xaadirsan une kitaabka naftiisa way kuba sugan tahay oo markaa waxa adigu inoo soo kordhaya waxa ay tahay rasuulka ilah horta ninkii usugay inuu shahaadadii laba yimi welibana usugaya inuu dee ula yimi yabtagi biha wajalahi tan horena qeyb bay inoogu noqonaysaayo de alaysa yashhadu an laa ilaha ilا اllah وanii rasuul الlahi haddii hadal un ay noqoto af lagaba yidhaaho munaafiqiintuba way lahaayeno waxba ma tariso waa taa riwaayada hore baan idhi sidqan min qalbey lafdigan yabtagi biha wajalahi maxuu keenaya de waa si waxa weeyaan waa in shahaadadu ay tahay waxa uu ruuxu kuba dhawaaqayo qalbigiina ka rumaysan yahay ilaahay daraaddi uu laba imanayo taasba weye waa taas baa dee tii ruuxa iimaan loogu xukumayey ay tahay ama saa murje ay leeyihiin shahaado keliya uun iyo nudqiga keliya inuu wax tarayo munaafiqiinba waa taabay lahayd oo waa qowl baatilaba laakiin bal riwaayaadkuna dee iyagaa isukeen wada fasiraya riwaayadan uu sheekhu utiiriyey bukhaarina muslimba way kuba sugan tahay lakiin bal rasuulka ilaahay baa halkaa riwaayada dambe haddaan eegna inoogu caddeeyey ama halkan iyagii ugu caddeeyey ninkan xaaladiisu si ay moodayaan inaanu ahayn nin mu'mina inuu yahay shahaadadana uu laba yimi isagoo yabtagi biha waja allahi tacaala markaa muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qaala laa yashhadu ma qirayo axadu axad an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul lahi fayadkula u markaa gala annaara naar aw amase tadcamahu labaduba kolley dee waxay ku nasbisnaanayaan kolley waa dee sanfa'dan dabadeed bay dhacd waa sa halkii horeyn soo maray kol haddii dee ruuxii lagaba helo shahaadadaas naar ma gelayo ama naari ma dhadhaminayso qaala anasu anas ba wuxuu yihi faacjabanii hada xadiiu xadiidkan baa icjab geliyey xadiidkan aan maqlay ee de maxamuud kaba maqlay walow markii dambe uu dib cusmaan uu laba kulmo uu isagana dib ugaba maqlay ayaan aad io cajab geliyo de waa arrinkan weyne farxadan iyo bishaaradan weyne kuba sugan faqultu libni inankaygiiba waxaan ku yidhi ugtubu qor xifdiga u xifdiyaya nin xaafidana waa kuma kaaftoomin waa ziyaata tawfiiq iyo cilmigan dee si adkeyntii ihtimaamkii u ihtimaamayey ayuu isagoo xadiidkii xifdiyey markuu cajab geliyey inankiisii ka dalbay inuu qoro oo fakatabahu waa qoray xadiidkii waa qoray bal xadiidka horta kolley fawaaid kala duwan way noogu sugnaanayaan nawawiyana halkan way sooba dhigtaa midhadhna waan kaba soo qaadaya riwaayadiisa kale marka gaadhno ninkan iyagu ay yidhaaheen malik ibnu dukshum horta waa nin صaxaabi oo raggii dee horeeyey marka ansaar la eego culimadu waxay leeyihiin bal iyada caqabo inuu joogay kolley khilaaf baa jira laakiin waxay soo naqliyaan beder inuu xaadirayba beder iyo wixii ka dambeeyey weliba arrinta kale jirta ninkii adigu markii dambe waa islaamaye odayaashii quraysheed kaba mid aha suhayl ibnu camrin kolley waana ninkii iyaga غazwadii xudaybiye marka idaa de xudaybiye oo kale xagga gaalada heshiiskii u saxeexay xudaybiye oo kale sayid ibnu camrin de markii dambe waa muslimat lfatxi buu ahayd ninkii qabtay ee gacanta ku dhigee soo qafaashay ayuu ahaaba isaga oo kale isagii nin kale oo cadiy ibnu cajlaan la odhanayo isna ansaara markii tabuk laga soo noqday malik ibnu duqshumkan iyo ninkaa kale ayaa rasuulka ilaahay usoo diray masjidkii la baxay masjid adiraar ee uu rasuulku gubay intii markii de uu soo dhawaayo uu madiine kusoo dhawaa ayuu soo diray si ay u gubaan oo kale o bal nin horta waxyaalaha lagu sheegay ee berika ayuu ahaaba e laakiin xataa markii uu rasuulku yihi alaa taraahudan ninkii hadalka laa wuxuu yihi anagu dee taa ilaah iyo rasuulkiisaa og e se anaga waxaan aragnaa un xadiiskiisa iyo sheekadiisa iyo waxyaalaha nimankaa munaafiqiinta ama dee waxyaala u cudurdaar kulahaa unbay dee ku arkeen sida xaadibnu abi baltacabo markii waraaqda qoray ama de waa arrintaa ay sheegeen un oo dee kolley waa wuxuu haddii bal waxyaalo markaa hore ay kuma tuunsanaayeenna marka dambe beri kaba ahaabay ahaydba waa nintaasa arrinkan kalena arrinkan inoo sheegaya xadiiska uu soo noqon doonaa waa umure lakin aan soo ogaanay lakin cibaarada soo noqonaysa maan sheegaya zuhri baa riwaayadaa dambe warin doonee dheer markaasa waxaa ku sugnaa zuhri akhirka xadiiska inuu yihi uma naزlat baعda dalika faraaid waumuur inta dee rasuulka ilaahay waa kaa yidhi ninka laa ilaha ilا اlahu yihah waa tawxiidkii qira rasuulka ilahay risaala qura naar ma gelayo ama ayuu yihi lakin wuxu intaa dabadeed bay faraaid iyo umuur kale soo degtay oo bal matalan ayay soo degtay dee arrintoodna ay taa kaba duwante faman istadaaca an laa yaktara falaa yaktar waa muslim bay ku sugantahy waa iman ninka kara inaan umuuraha ku kadsoomin iyaanu ku kadsoomin marka bal de waa saxoo waxaan rasuulka ilaahay uba diidaye uu mucaad uu kuba lahaa idan fa yatakilu taas oo kale ama arrintii hore abi hurayra waa iqtiraarsaanu u dhicin waana ta aan leenahay markaa majlis caama axaadiisa caynkani maaha maqaamkeed maqaamkeed maaho dad caama in lagu wacdiyo loo sheeg sheego allahuma dee ruux خوف ka qاaلب نoqday cabsi kaba qاaلب noqoto ku dhow quus u نaxariis ilahi ka quuso sax waa iyada daw u noqonaya lakin marحalo kale waxa dhici karta اktirاarka inuu keeno lakin de arinka uu sheegu lahaa intaa فaraaئdu فaraaئdu kolley mar dambe hedo salaadii waa farad bay ahaayeene habkaa zohri kolley jamcintii xadiisku maahe waa san markii hore soo sheegna waa madhab ahlusunna waljamacana uu qowlkoodu yahay xagga marka la eego ruuxii muwxidnimo kuba dhintay arrinku inaanu ahayn unuuna tani keenayn ila de kol hadduu ruux muwaxidnimo kuba dhimatayba cid muwaxidi naar ma gelayso macnuu maha taasaan soo sheegnay sidii axaadiis aan jamcino ama hadalkaa zohrina kolley habeenkaa hore iyoynaan uba tirinin yaan sheeginba cibaaradu inay noo soo ama hadalkaasi soo socde lakin de kolley wejigiisu maaha dee faraaida qaar way soo degeenba markaase lakin sida lagu jamcinaya saa kale aan soo sheegnay wey hadalkiisana lakin caadi ah oo de ninkii kale inaan ukadsoomin iyaan ukadsoomin oo ujeedada umuraha ku kadsoomina wey camalkii saalixa waa la iska doonaya xumaantii laga dheeraada waa laska laisu diidaya camalkii saalixoo lala iman waayo kii waajibkaa dee ciqaabtiisii buu yeelanaya iyo jazihiisii ninkaan ilaahay ka dhaafin in xumaantii oo lagu dhacaa iyadna ciqaabteedii bay leedahay dee arrinkana lakin macnihiisu waa macnaha guud en soo marin xadaثnي abubكر بن نافع العabdiي qال xadaثna بhز qال xadaثna حmاd qال xadaثna ثابت عن أنس qال xadaثnي cثمان بن مالك أنه camiya xadيiث inoo soo socdaa ma jiro waa alfaado yar oo kooban waa xadiiثkii un lakin maxaa yar dhacay un abubكر بن نافع الcabdi horta waa nin kunyadiisa buu aad mashهوur ugu yahay نisbadna waa reer cabdiqays nisbadeed ee magaciisa mحamed iبn أحmed iبn نaafiع baa la ydhah magaciisa waa mحamed aabihii waa axmed naaficani awowgii buu noqonayaa markaas awowgii iyo kunyadiisa oo loo awowgii oo loo tiriyo kunyadan ayuu kaga mashhuursan yahay magaciisa oo la sheego moxamed ibn axmed ibn naafic waana nina marka la eego atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay waa dabaqadii imaam axmed iyo dabaqadaas weeye waa abubakr ibn naafic alcabdiyu wan bal qaala xadathana bahzun bahzigani waa bahz ibn asad alcami baa la yidhah waxaan filaya muqadimadii intii baan kuba soo maray kolleyna marka la eego umuhaadka usushan kitaab lixdan kitaab oo kale ninkan bahs ibn asad alcami la yidhah waa nin hiqa ah aad u itqaan badan oo atbaacu taabiciintii waa ku jira nin kaleo bahs ibnu xakiim ibn mucaawiyat ibnu xayde la yidhahyo nusquu leeyahay axaadiis kutubta sunanta ku sugan oo majmuuco ah oo iyaguna fiqiyaad u badan oo lakin wuxuu u yimaadaa bahs ibnu xakiim can abihi can jaddi sida camr ibnu shacayb can abihi can jaddi u jira kaasna waa jiraayo asxaabu sunanna way kaba wariyaan bukhaarina meel dahaaro kamida ayuu tacliiq ku leeyahay muslim kitaabkiisa kuma sugnaa waa bal matalan kaas axaadiistiisu waxay nuskadaasi bahs ibnu xakiim can abihi can jaddi sunanta afartaaba way kuma sugan tahay wax bahzi la yidhaha labadaasa inoogu jiro usushan ninka loo bahdi la yidhaahaa ma jiraba bahdigan isaga lixda kitaabba waa ku sugayey kaasna afarta sanota bahdi ibnu xakim kani waa ninka atbaacu taabiciinti ka mida kaasi lakin waa nin mutaqadim oo aada ugaba horeeyey isagu t marka atbaacu taabiciinta madaxoodii hore haba ahaado ama dadka taabiciintii sigaarkoodii la mucaasarooday haba ahaadeen xamaadku waa xamaad ibnu salama imaamkii xadaana sabit iyo anasna waan soo aragnay muxuu yihi anas halkan xadaanii citbaan ibnu maliki markii dhaweydna maxaan soo aragnay ad inuu yihi xadaanii maxmud ibnu rabiic can citbaan maxmud ibnu rabiic baa udhexeeyey ishkaal ma jiro markii hore isagaa udhexeeyey markuu xadiidkan ogaaday citbaanna waa nool yahay waana de islaba reero reer madiine iyo ansaar bay isku yidhaheen dib uu laba kulmay ayuu xadiidkii dib u weydiiyey oo markii hore waa siduu kaga maqlay haddana ruux baa ka dhacay markaa sanadkii uu kasii caalisanaaday intii hore marka maxaa lakin noogu sa anahu camiya waa cibaaradii markii dhaweyd aan sheegay inaan soo sheegnay faarsala ilaa rasuuli llahi salى الlahu alيه waslam rasuulka ilahay buu cid u diro faqaala wuxuu ihi tacaalo kaale rasuulki ilaahayow oo fakuba lii io xariiq io jeex io calaamad yir masjidan masjid aqalkiisuu doonaya meel macnuhu meel masaajid aqalkayga kamida iigu tuko oo aan ka dhigto meel aan ku tukado isagoo de rasuulka ilahay aataartiisii dooniyo de rasuulka ilahayna dadka kale lamid maaha ahaartiisa saxaabadu way tabarukayeen waa taasoo de qaybana way inoo dambeeya waxyaalo kala duwana waan arki doonaa haddaba meel aqalkaya kamida kaale iyo calaamadi weeye khudalidu waa calim li calaa mawdacin wey meel adigu aqalkaya kamidood masjid kama dhigto iyo calaamadi fa jaءa rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa yimi wa jaءa qowmuhu waa qowmu citbaan maha rasuulka ilahi qowmkiisi dadkii de xaafadii baa yimi iyaguna markay maqleen rasuulka ilaahi baa yimi way soo urureen dee cuntana uu sameeyey wanucita rajula nin baa la tilmaamay minhum iyagii kaba mida waa dadkii qowmkii cutbaan kaba mido yuqaalu lahu malik bnu dukshum la yidhaaho ayaa la hadal qaaday weye maxaa lagu sifeeyey oo lagu tilmaamay dee inuu munaafiq ba yahay barkood baa saa yidhi nin baa yidhi adugu dadka o dhan mima wada odhan nin baa yidhi meesha joogay uma dakara wuxuu sheegay waxaa odhanaya abubakr ibnu naafic dee waa ba-in markaas oo sheekha muslimi inay sheek markii hore shayban ibnu faruq buu kaba warinaya maka nin kale naxwi xadiidi sulaymaan bn اmugiirati sulaymaan ibn اmugiire xadiidkiisii makaan kaba soo baxnoo kale ayuu de ujeedadu waa siyaaqi inta aynu soo maray ayuu intii sheegay isagoo in ka dheerna waa inoo dambeeyaaba xadiidka kolley waxyaalaha inooguma sugan waxaa kaba mida uu leeyahay rasuulka ilahi ahaartiisii de halka shuraaxduna saalixiintiya bay raaciyaane bal adu waxaan lenaha ahaartii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waayo umuuraha kale oo dhan saxaabadii ficilkoodii iyo umuurahaasi kumay sugnayn be waxaa kaloo kuma sugan bu leyahy ziyarat lculamaa walfudalaa walkubara atbaacdooda iyo waxyaalaha ay ziyaartaan ruuxii de bal matalan faadilka inkii mafduulka uba yeesho dee maslaxo isaga kuba timid daraaddeed rasuulka ilaahay salaada waa lala tukaday salaad suna ana way hayd maalin bay hayde salaada suna ah in jamac lagu tukado banaanideed laakiin maaha in caado laga yeesho raatib laga dhigto lakin haddii la dhaco dee marar kala duwan bay rasuulka ilaahay kaba dhacday waxaa kaloo inoogaba sugan buu leeyahay rasuulkii iyadoo dad tukanaya ay meesha joogaan haddaan laakiin dee aanay taasi shuqlin ahayn weeye aanay tashwiishin ahayn hadal la hadlo iyo dee sheeko la sheekaysta waayo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa fadhi waa tukanayey waa kan ay noo sugnaydna inay sheekaysanayeen laakiin markii dambe rasuulka ilaahay kaba baxayna uu hadalkii dee de isagu markaa uu soo dhex galayba hadalkoodii bal taasna way nooguma sugan tahayba dee kitaabada xadiidka oo kale iyabaa inooguma sugan iyaduna arrin buu sheekhu sheegayaa aada muhim o wuxuu leeyahay waxaa ku sugan xadiidka kan ku dambe u dambeysiinaye albada-atu bilahami falaham macnaa umuuru siay u kala ahamsan yihiin oo loo kala horreysiiyo taa muxuu u yihi cutmaan markii uu gurigiisa soo galay riwaayadana taa inoogaga waa cadda rasuulka ilaahay muu fadhiisan markiiba wuxuu yihi waa wixii markii ugu horreeyey uu yimi cuntana way jirtay oo cuntada markii dambaa la cunay ee wuxuu ku yihi halkee dooneysaa gurigaaga inaan kaga tukado salaadiibu kuba bilaabay taas bay ahayd oo iyada ku bilaa markii dambaa wixii ka dambeeyey hadalkan iyo cuntadii la cunay iyo waxyaalahaas yimaadeen markaa wuxuu uga nadiir dhigayaa rasuulka ilaahay umu sulaym buu gurigeedii yimi uu soo siyaartay intuu cuntadii cunay ayuu markii dambe ayuu tukaday halkana salaadii baa horreysay markaa wuxuu kaba dhigayaa mid kastaba kii muhimkaa bay ahayd oo citbaanna wuxuu gurigiisa u yimi inuu salaad tukado uu meel kuba tukado muslimna waxay ugu yeedheen rasuulka ilaahay cunto oo cuntadaa dee maqsuudkii ahayd iyo wixii markii hore loo yimi ahayd haddaba rasuulka ilaahay baa dee doonay dee duco daraaddeed iyo barake inay u noqoto inuu aqalkii salaadii uu kuba tukado markaa midba wixii loogu yeedhay buu kuba bilaabay oo marka albada-atu bilahami falaham waata uu kaba cabirayo baabka yar baa raacin caawa kale cashirka waad ka yarana baabu daliil calى ana man radya la biاllahi rabا وbiاlislaami diina وbmuxamadi rasuula fahuwa muؤmin wain irtakaba اlmacaasiya اlkabaaئira baabu daliil wuxuu u baabisansan yahay daliilkii ama wuxuu u daliil ahaa calىa ana man shaksiga radya raali noqda biاllahi ilaahay raba rabinimo oo isagii ku qanca raali kuba noqda ilaahay subxaanaه wataعaalى lam yadbu غayr الlah ilahay buu keligii cibaadada ukhaalis yeelaya waxa weeyaan waa ka tegey de inuu rabbi uxugu shariig yeelaba wabilislaami diinan islaamnimadana ku raali noqda diinan diin ahaan oo isagu dee islaamka iyo dariiqiisaas ama islaamnimo ayuu isagu diin kaba dhigtay wixii kale ee islaam kasoo hadho o dhan faruhu kaba qaaday wabimuxamadin salى الlahu عalيه wasalam rasuula rasuulkii ilaahayna waa ku raali noqdo muxuu ugu raali noqday rasuula rasuul ahaan buu ugu raali noqday oo dee isagii baa wixii shareicadiisaasunbuu isna kuba sugan yahay isaguu raacaya markaa taas haddaba ruuxa umuuraha laga helaa fa huwa muؤmin waa ruux muؤmina wain irtakaba macaasiya اkabaair xataa haddii dunubiga kaba dhacdo kol haddii dee taa lagaba helay waa umuurihii aan kuba soo jirnay oo dee waxa weeyaan muؤmin buu noqonayaa xataa dembi kaleba haba yeesho bal xadiidkaan arki doonaan xadaثna mحamed بn yaحya بn abi cmar almakiy wbshru bn اxakami qaala waxay dhaahdeen anaa labada nin ayaa leh mحamed ibn yaحya بn abi cmarna horeynuu soo aragnay alcadani isagoo ibn abi cmarna dee kitaabka waa kusoo noqnoqdaaba bishr ibn xakamna isna mqadimada waa inoogu horeeyey waa nin isagu isagu iq ah oo aad isna u itqaan badnaa labadooda waa isla dabaq oo waa nimanka xaafid kaba cabiro dabaqada tobnaad ee ruwaadda ama dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa weeye kale dhowr sanood baa geeridoodu ahay udhexaysayba qaala waxay dhahdeen xadaثana cabdاlcaziz wahuwa bnu muxamedi idaarawardiy waxaa noo waramay cabdاlcaziz wahuwa bnu muxamedna sheekhaale oo ku kordhiyey si loo garta cabdاlcaziizkani ninku yahay waa nin bal maala isaguna atbaacu taabiciintii ah oo bal de kolley waa nin iqaasay ayma kala duwanay tawtiiqiyaan xaafid saduq ha kaba cabiro lakin waxaa la yidhah axaadiistiisa khaasatan cubaydullahi ibn cumar uu ka warinayo oo nin sikaaru taabiciin oo dee alu cumar ibn اkhadaabna ayaa kolley axaadiisa manaakira ama idiraab iyo waxyaala dhacaan ama axaadiisa cubaydullahi ibn cumar ayuu nin kale walaalayiin oo daciifa axaadiisiisiiyo iyagaa iskagaba darsamay oo markaa kolley jaanibkaas oo kale markuu cubaydullahi ibn cumar ka warinaya lama xujaysteen an yزيd بn اhaad yزيd ibn cabdالlahi ibn usamata ibn اhaad wey haadkani waa awogiisa labaad buu noqonaya oo yزيd ibn cabdالlahi ibn usamata ibn اhaad waana sikaari taabicin waana nin iqa an mحamed ibn ibrahim isna mحamed ibn ibrahim ibn اxaris baa la yidhaha awogiisaa dambe ama xaris صaxaabi baabu ahaa oo waxa weya waana nin quraysha weeyaan xadiidka inama alcamaal binyatna dadkii warinayay waa ninka saddexaad ba marka la eega xadiidkaa sanadkiisa ninka kuba jira an cmr بn sacdna waa sacd بn abi waqas waa nin iqe lakin waa ina sacd بn abi waqas yuu kaba wariya can اcabaas بn cabdالmطلب anahu samica rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay buu maqlay yaqul xaalu ku qowlayo zaaqa waa dhadhamiyey dacma imaani imaanka dhadhankiisii waa imaanka xalaawadiisii iyo macaankiisii ayaa qalbigiisa galay oo uu dhadhamiyey man ruuxii radiya raali noqda bilahi ilaahay raban rabbinimo oo dee xag rabbi ahaan ilaahay ugu raali noqda oo macnaa waxa weeye dee lam yadulb gayr اllahi subxaanahu watacaala wabilislaami islaamnimada raali noqda diinan xag diineed oo diintaasna isagii dee ku qanca ku kaaftooma gayrkeed iyo wixii kale oo dhan ba kaga kaaftooma diintii islaamnimo wabimuxamedin rasuula nebi muxamedna raali noqdo oo rasuul ahaan ugu raali noqdo de waa umuurihii iimaanka ruuxa dee ilaahay subxaana watacaala rumeeyey isaga keligii caabudaya diintii islaamnimona isagii dee doortay ee raacay taa kuba sugnaadiyo shar rasuulkii ilaahayna kaa raa rumaysan raacayana ihi ruuxa taas qalbigiisa ay gashay umuurahaas hagaag ugu raali noqday waa inta badan dee ridaana raditu bishay waqanictu bihi waاktafaytu bihi way waan ku kancay ku kaaftoomay waxaad ku raali tahay ruuxaas iimaanka macaankiisii ayaa qalbigiisii galay waa dhadhansaday ruuxaasi adigu ruux mu'mina weeye ruuxa caynkaase kuwa umuuraha lagaba helay cibaarada sheekhu kordhiye weyn irtakaba almacaasiya alkabaa'ir kolley xadiidka lagamay socon kuma jirto lakin de wuxuu leeyahay un waa axaadiistii hore inoogu sharxayaayo ruuxa caynkana de haddii uu dembiba kaba dhaco dembigu san de horena usoo maray inoona dambaysa iimaankii uu isagu rumaysnaa ma suurinayo نqصaan waa ku keenaya lakiin imaankii ruuxii meeshii kama wada saarayo dembigii dunuubtii laguma gaaloobayo kol hadduu muwaxid yahayna waa taan soo maray kolley jana inay ma-aalkiisa noqon doonto hadduu taa kuba dhinto wey baabu bayaani cali shucab iman afdal balca kolley casharka intaasaan ku yeerdayna allah subحaana wataعala alam